qoys soomaaliya ku nool dalka norway ayaa hay-adaha badbaadada carruurta ee waddankaas ay kala wareegeen afar carruura oo ay dhaleen kadib markii uu ka dhintay wiil saddex jir ahaa oo ay dhaleen oo waalidka lagu canaantay inay dayaceen wiilkoodaasi sidaasna uu ku dhintay ilmahaasi xilli uu la ciyaarayay walaalihii kale qoyska laga qaaday afarta wiil oo ka ugu weyn uu yahay lix jir ayaa la sheegay inay ku cusub yihiin dalka norway islamarkaasna ay ahaayeen qoys daryeelka ubadkooda iyo xidhiirka bulshada soomaaliyeed ay la nool yihiinba uu aad u wanaagsanaa balse wiilka sida degdega u dhintay darteed carruurta lagaga qaaday haddaba sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrintaasi waa warbixintan ku eegeysa waxyaabaha keena in waalidka laga qaato in aan dhahday waalidka laga qaato carruurta ay dhaleen iyo siyaabaha arrintaasi loogaga hortegi karayo labada waalid ee laga qaaday afarta wiil ee ay dhaleen waxay ku nool yihiin magaalo yar oo ku taalla waqooyiga dalka norway waxaana magacyadooda lagu soo gaabiyey maxamed iyo fahiima waxaan khadka telefoonka goor dhoweyd kula xidhiiday maxamuud maxamed baxnaan oo macallin u ahaa mid ka mida carruurta qoyskan laga qaatay islamarkaana jaaliyadda soomaalida ee magaaladaasi guddoomiye u ah aqoon fiicanna u leh waalidka carruurta laga qaaday waxaanu iiga warramay maxamuud sida ay waxu dhaceen run ahaantii waxay ahaayeen dad aada u fiican dad shaksiyad ahaan aada u fiican dad soomaalinimada jecel dad carruurtooda daryeela shan carruuray lahaayeen waatay bal qisada qoyskan lagaga kaxaystay carruurtoodii sidii ay ku dhacday iyo say usoo bilaabantay haddii aad noo dulmartid maxamuud qisadana waxay ku dhacday bisha labadeedii habeennimo axad ahayd wiil baa ka shaqiiray afar baa uhadhay wiilkaasi wuxuu jiray saddex sana u jiray shikadiisi u dhintay dhimashadiisii ayaa carruurtan kale sababtay in la qaato sababtoo ah booliiska ayaa la xidhiidhiyey wiilka dhimashadiisii inay tuhansan yihiin in waalidiintu ay ku lahaayeen gacan siduu u dhintay markaa ma wax nabara ah lagu arko jidhkiisa ka muuqda me wax nabara kama muuqdaan jidhkiisa laakiin sida labada waalid ay noo caddeeyeen waxay noo sheegeen inuu wiilku la ciyaarayo walaalihii kadibna uu wejiga u dhacay deeto uu sidaa ku dhintay laakiin sida ay sheegayaan labada waalid wiilkan hore uu xanuunsanayey wuxuu noo caddeeyey aabbuhu inuu bishii labiyo tobnaad ee sanadkii dhammaaday iyo bishii koowaad sanadkan aynu ku jirno uu madaxa inanku uu wareegiisu kordhay afar centimeter uu weynaaday sidoo kale bisha afaraad april aprilna uu ka laha uu ku lahaa dhakhtarka weyn ballan si madaxa looga saaro scanner sababtan uu weynaada sababtan uu weynaanayo madaxu ama waxaa keenay dhakhtarkiisa joogtada ah ayaa u sheegay in madaxiisa uu weynaanayo una ballamiyey si loo in la saaro scanner mada madaxiisa waatay markaa maxaa dhacay kadib markii ka yaraa dhintay waxay wax u dhaceen hal wiig gudihii ayaa waxay kusoo sameynayeen dhakhtarku wuxuu kusoo sameynayey wiilka qalliin si loo ogaado ma sababta u dhintay kadib maalinimo jimco ah ayaanu duugnay oo tobankii bisha ah koob iyo tobankii bishana ayaa booliskii u yimi oo ay la socdaan hay-adda xanaanada carruurta ama banafan loo yaqaano afka norwijiga waxaanay kaxaysteen afartii wiil reerku uu dhalay iyo labadii waalid oo iyakana ay xidheen hooyadii way soo daayeen aabihiina waxaa lagu xukumay afar wiig waatay markaa ma dad bay ugeeyeen iyagu u cayimeen mise weli hay-addaasaa gacanta ku hayso oo saasay meel hay-addu leeday u joogaan carruurtii ma hay-addu kulliba cid bay u geysaayo marka carruurta soo qaado dad bay u kala geysaa iyo reeray kala siisaa sidaanu ku hayno warbixinada ku dhawaad laba kun oo carruuroo soomaaliyeed ayaa gacanta ugu jira hay-addan way jirtaa in carruurta loo soo celiyo reerar laakiin waa dhifdhif badanaa ma soo noqdaan carruurta yaryar ay qaadatay hay-addaas reerkan miyay ku cusub yihiin waddanka norway mise hore u joogi jireen reerkan way ku cusub yihiin aabuhu saddex sana u joogaa hooyaduna waxay joogtaa iyo carruurtan la qaatayo waxay joogaan laba sano haddaba maxay tahay sababaha keena in waalid laga qaada carruurtoodii waxaa su-aashaasi weydiiyey khadre maxamed shire oo aqoon durugsan u leh hawsha shaqaalaha adeega bulshada ee social workeriska loo yaqaano oo ku sugan gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka waxaa keeni kara in qof carruurtiisa laga qaato waxaa kamid a ilmihii oo la jir dilo oo jir ahaan loo dilo ama si kale oo faraxumeyn ilmihii oo loo geysto ilmihii oo la dayaco oo aan la nafaqaynin oon la dhaqaalaynin inkasta oo ay kala duwan yihiin sharciyada wadamada yurub iyo amerika haddana waxyaabaha badi ay wadaagaan waxaa ka mid a inaanay habbooneyn deg deg in waalidka looga qaado ubadkooda sidaasi daraaddeedna waxaa la galaa baadhitaan dheer oo loogu kuurgelayo dhibta carruurta soo gaadhay inay tahay mid si kasa loogu dhuftay amaba ay tahay mid si kadisa u soo gaadhay haddii ay kooxaha haweydaha carruurta qaabilsanay ay ku guulaystaan in ay caddaymo soo hordhigaan maxkamadda waxaa dhacdaa in sidaasi waalidka looga qaado ubadkooda khadre maxamed shire ayaan mar kale weydiiyey bal meesha la geeyo carruurta qoysaskooda laga qaado ilmaha markii waalidkiisa laga qaato waxaa la geeyaa nidaam la yidhaahdo foster care oo ah wax ku meel gaar ah guryo dad kale oo waalidiin kale ah oo ayagu u tababaran inay ciyaalka aysan dhalin hayaan ayaa la geeyaa waxay qaadan kartaa wakti dheer in ciyaalkaas nidaamkaas foster careka a ku dhex jiro ooba ay dhici karta qaarkood inay qaangaaraan haddii marka ciyaalkaas ay qaangaaraan sharciyan markuu siddeed iyo toban sano gaaro asaga ayaa naftiisa ka mas-uul ah waxaa iyaduna muhiima inay waalidiintu ku baraarugsanaadaan in cidda dowladda u gudbisaa warbixinaha la xidhiidha carruurtoodu aanay ahayn cid iyaga wargelinaysa waxaanan su-aashaasi weydiiyey cabdikhayr soofe oo ka shaqeeya xafiiska duqa magaalada colombos ee gobolka ohio dad badan ayaa jira oo waajib ay ku tahay inay soo wariyaan sida dadka ka shaqeeya xirfadlayaasha dugsiyada iyo ka shaqeeya iyo u adeegayaasha bulshada social workerada loo yaqaana iyo iyo xitaa deriska qof kasta oo muwaadin ah haddii uu arko ma aha in wax caddayna xitaa hayo xitaa in la ogaado magaciisa uu sheegay qasab ma aha waxaa jira inuu wici karo hay-adda badbaadada caruurta kadib marka waxay sameeyaan inay iyaguna markaa baarid sameeyaan halkaas ayayna marka tahay halka ruuqu ka yimaada ee soomaalidu ay deqeylo dhaanta iyo cololaada ka dirto tiraada carruurteydii baa loo soo dhacay waa wareey iyo halkaas waalidiinta soomaalidu waxay xaq u leeyihiin sida waalidiinta kaleba inay garyaqaano u qabsadaan dacwadaha la xidhiidha ubadkooda ka horna ay ka taxadiraan waxyaabaha keeni karaa in goldaloolooyin laga helo taasi oo lagaga qaadi karo carruurtooda waa kan mar kale cabdikhayr soofe oo sharxaya qaabka maxkamadaha maraykanku ay u go-aamiyaan cidda qaadanaysa carruurta hay-adda waa inay caddaysaa marka ay tagto maxkamadda inay samaysay wax kasta oo macquul ah oo ay uga maarmi karta canugaasi inay horta guriga kasoo qaado isla markaasna maxkamadda markii la tago haddana waxaa jira fursado kale oo tiro badan oo isla markiiba waalidkii uu ku leeyahay xaquuq aasaasi aho uu asagu laftigiisa isku mateli karo ama qareen ha qabsado hadduu doono ugu doodi karo ma aha maxkamaddu inay haddiiba la safanayso hay-adda canuga soo qaaday marka qaadiga qudhiisa marka garsooraha arrinka gelaya ayaa wuxuu tixgelinayaa inta canugan meel kale la geyn lahaa in qof waalidkii qaraabo la ah ama adeer ah ama qoyskii kamid ah in lagu meeleeyo haddii la helo qof mas-uul oo sheeganayo oo dhahaya canugan anaa anaa qaraabo lahaa markaa kadib ayaa loo idmaa in sidaas si kumeel gaara canugii qofkaas loogu wareejiyo khilaafka soo kala dhex gala labada waalid ayaa badanaa la sheegaa inuu ka qayb qaadan karo in carruurtu ay ka baxaan gacanta qoyskooda inay ku talagalaan waddankan waddankeena cusub noo noqday nolosha ka duwan midii annaga aan ka nimid ama aan kusoo kornay leh inay adkaysi iyo dulqaad dheeraad ah ay ay la yimaadaan in labada waalid dhexdooda ay ka shaqeeyaan is-afgaransho si carruurtoodu ay uga faa'iideystaan ayaga wada jirkooda waxaan kula talin lahaa inay waalidka soomaaliyeed u diyaar garoobaan ee nolosha adag inay ayaga dhexdooda aysan isku fiirsan ay dulqaad dheeraada muujiyaan taladaasi khadre maxamed shire waxaa isna haya mid aan ka fogeyn cabdikhayr soofe waxaanu ku doodayaa in ay lagama maarmaan tahay in waalidku ay carruurtooda la yeeshaan xidhiidhow si aanu u imanin isfaham darro soo kala dhex gasha waalidka iyo ilmaha sida keliya looga bixi karana waalidku waa inay wakti badan u qoondeeyaan oo siiyaan ubadka ay wakti geliyaan oo tacliinta iyo waxayna ka caawiyaan xagga iyo dhaqankina siiyaan wayna jiraan qoysas badan oo ammaan mudan